maxkamadda degmada henebin ee gobolka minnesota ayaa shalay xukun ku riday maxamed nuur oo hore uga tirsanaa booliska minneabolis kaasoo loo haystay dilka haweeney caddaan ahayd islamarkaana sannadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ay maxkamad ku riday xabsi toban sano ka badan haddaba xukunkan cusub waxa uu yahay iyo weliba mustaqbalka maxamed nuur ayaa waryaheena magaaladaasi minneabolis maxamuud mascade waxa uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun maxamuudow maxkamadda henepin county ayaa waxay ku xukuntay maxamed nuur xukunkii dilkii sida kafiirsha la-aanta u dhacay ee horey loogu helay iyadoo xusid mudan in maxamed nuur ay maxkamadda sare ee gobolka minnesota ay ka noqotay dilkii heerkii saddexaad ee hore loogu xukumay maadaama oo xukunkii weynaa la laalay oo maxkamadda sare laashay maxkamadda waxay mar kale u fadhiistay in ay ku xukunto xukunka dilkii sida kafiirsha la-aanta u dhacay waxayna maxkamaddu maanta maxamed nuur ku xukuntay muddo afar sano iyo sagaal bilood ah iyada oo maxamed nuur aan ognahay in uu soo qaatay sagaal iyo labaatan bilood iyo bar inuu soo qaatay inta ka dhimanna uu jeel kusii jiri doono ilaa iyo samarka soo socda haddii ilaah yidhaahdo sida la qiyaasayo labaatan iyo toddobada bisha juun marka marka laga hadlayo xukunkan uu xaakimku ku riday waxaan ognahay maxamed in garyaqaanadiisu ay ku doodayeen inuu si wanaagsan u dhaqmay taarikhdiisa hore ay wanaagsaneed islamarkaasina ay codsanayeen xukunka hadda soo baxay mid ka khafiifsan maxaa dhacay oo keenay xukunka heerkiisa ugu sarreeya in xaakimku ay ku xukunto xaakimku waxay cuskatay maanta in maaragtay ay u qalmo in lagu xukumo heerka ugu sarreeya ee ay ku xukumi kartay maanta iyadoo dhahaysa maaragtay in uu maaragtay uu toogtay qof maaragtay shacab oo ay ahayd inuu uu badbaadiyo isagu isag maadaama u askari ahaa iyo sidoo kale in ay banaanka joogeen dad dhalinyaro ah oo maaragtay banaanka iskaga leyrsanayay kuwaas naftooda oo halis uu geliyey sidoo kalena maaragtay dabcan aad moodeysay inay ka muuqatay qaadiga in ay ka xun tahay in go-aankeedii maxkamadda racfaanka hore uga laabatay iyadoo horey uga xukuntay labayo toban sano iyo bar in la laalay xukunkeedii hore qaadiguna sibay sheegtay sidii ugu sarreysay ay maanta ku xukumi karteen runtii way ku xukuntay afartan sano iyo sagaalka bilood ah waxaa laga filayay saddex sano iyo saddex bilood iyo meelahaas ama inta udhexaysa marka garyaqaanada maxamed nuur iyo isaga laftiisu qaab nuuceeha ayay uga falceliyeen marka go-aanka maxkamadda ka soo baxa runtii way dabcan wax ayuu maysa dhihin kadib intii xukun ka hor ayuu ka hadlayay muxuu ahaa garyaqaanka matalaya maxamed nuur garyaqaankaasina runtii wuxuu codsaday maaragtay in maxamed nuur iyo laga khafiifiyo lana sii daayo maantaba sababtoo ah wuxuu sheegay in maaragtay intuu xabsiga ku jiray ay ka muuqanaysa runtii dabeecad wanaagsan oo dadkii xabsiga ku hayay ay kasoo sheegeen inuusan wax rabshada marna kicinin taas oo uu leeyahay shilkan dhacay ma ahane qof wanaagsan buu ahaa isaga iyo gabadhii dhimatayba waxaa ka dhexeeyey oo lagu soo celceliyey inay ahaayeen dad jecel inay dadka u gurmadaan u gargaaraan laftiisuna uu ku guda jiray gurmad qof islahaa u fidi waqtigii u dhacayay shalkani marka taas ayuu aad ugu nuxnuxsaday in maaragtay loo ogolaado hadda wixii ka dambeeya inuu gurigiisii ku qaato wixii uga haray xukunka ayuu ku celceliyey nasiib daro laakiin kama ayna yeelin qaadigu kadibna waxba kamuna hadlin maxamed nuur laftiisu hadal yar oo kooban ayuu ka jeediyey maxkamadda isagoo markaa u mahad celinaya ninkii maarata ay wada joogeen gabadhii dhimatay muxuu ahaa don damon la yidhaahdo kaas oo u sheegay maxamed nuur laftiisu in uu cafiyey sidaasna ay jeclaan lahayd muxuu ahaa justin haddii ay noolaan lahayd isaguna uu maaragtay ku tirtirsiyey kuna baraarujiyey in uu noqdo qof isbedel sameeya maxamed nuurna wuu ka mahad celiyey inuu isbedel weyn samayn doonana waxaad sheegtay in laga yaabo in lasoo daayo sanadka soo socda ee martamihiisa maxaa la filaya marka qaab nuucee ah ayuu noqon doonaa qaabka sii deyntiisa ma xabsigaa laga sii dayn doonaa ma meel kalea lagu hayn doonaa sidee arintaasi ay u dhaqangeli doontaa dabcan markii uu xabsiga uu dhammaado waxaa lagu soo dayn doonaa gurigiis ayaa lasoo diri doonaa ma noqon doono qof dee iska xor oo banaanka meesha rab iska maraya oo iska soo soconaya marka la soo daayo waxaa la daba dhigi doonaa waaxda asluubta waxaa lagu soo dayn doonaa conditions ama maaragtay in la yidhahdo okay shuruudaha waa inaad ka soo baxdaa waa inaad meel fog aadin waa inaad haddaad guri ka guurto oo kale aad soo ogeysisaa laanta asluubta waa inaad maaragtay la shaqaysaa shaksiga lagu xil saaro inaad la shaqayso shuruudo ayaa lagu soo xiri doonaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu meelo iska xaadiriyo intii muddo ah ilaa maaragtay maxkamaddu ay ku qancayso in faraha laga qaado in ay sax tahay rajada maxamed nuur marka uu ka qabi karo mar kale inuu bulshada caadi ugu soo dhex noqdo ma ka mid noqon kartaa inuu mar kale ciidanka booliiska ku beeri karo arrintaasi way adkaanaysaa sababtoo ah qofku hadduu markuu noqonayo askari oo kale waxaa la marsiiyaa background check ama maaragtay waxaa lasoo baaraa taariikhdiisa marka runtii waxaan u malaynayaa inay uga dhammaatay inuu askari dambe ka noqdo dalkan maraykanka laakiin waxyaalo badan oo kalea u bannaan inuu noqdo wuuna ku soo noqon doonaa bulshada dhexdeeda dabcan waxaa mar walba maxamed nuur magaciisa kulle faaqnaan doonta arrintan shilka ee dhacday iyo dilka gabadhaasi hase ahaatee wuxuu isku dayi doonaa inuu noolaado sida ugu wanaagsan uu karayo waxyaalo badan oo u qabsoomi kari doonana way jiraan laakiin xukunkan lagu xukumay dilkani mar walba wuxuu ku jiri doonaa rekorkiisa shaqooyin badan iyo fursado badanna waa ka horsaagi doonaa waana wax maaragtay qof kasta oo lagu xukumo dembiyada heerkooda falaniga yahay la socota wey
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxa uu u waramayey waryaheena maxamuud mascade halka aad kala socoteenna waa v o a